inta badan haweenka Soomaaliyeed waa ay ku yaryihiin ka shaqaynta iyo galaangalka ay hay-adaha ku leeyihiin marka la barbar dhigo ragga xalimo faarax gudane oo ah maamulaha hay-adda s w s o oo ah hay-ad n j o ah kana shaqaysa horumarinta arrimaha haweenka ayaa ka warbixisay doorka dumarka ay ku leeyihiin hay-adaha waxayna sheegtay in dumarka ka shaqeeya ama maamula xarumaha hay-adaha aysan gaarsiisnayn meeshii looga baahnaa taasi oo ka dhigan in ay aada u yaryihiin marka ragga la barbar dhigo hay-adaha shaqaalaha leh ee cabasitiga leh ee laga shaqeeyo ee shaqada loo doonto markii hadda guud ahaan la fiiriyo waa garan kartiin su-aasha la i weydiiye ama mawduuca lai dhiibay haweenka waxa ay ka yihiin micnaha waan ku yarnahay baa la dhihi karaa waayo hay-ado badan marka hay-ad lagu leeyahay waxaa waaye micnaha hay-ad gabar ay samaysay ay maamusho waxaan u malaynayaa waxay soo raacaa waa yarta runtii halkaasi waxay kaaga cad inayna gabdhaha aada isugu taxlujinin inay hay-ado sameeyaan walow hadda ay ururo badan ama guruubyo badan ay leeyihiin laakiin micnaha samir baa lagu gaaraa inaad hay-ad xarun leh cabasity leh profile leh constitution leh shaqaalo leh inaa gaadhid waxaa lagu gaaraa samir badanaa lagu gaaraa dadkuna aada waxay u jecel yihiin inay maanta waxay abuuraan ay berri ka miro dhaliyaan gabdhaha iyo hay-adaha hay-aduhu hadda ama ka shaqeeyaayey deegaanka aaday u fara badan yihiin laakiin gabdhaha ka shaqeeyaayey aaday u yaryihiin waa caqabad jirta oo gabdhaha haysata markaan ka hadlo s w s o two o six baan sameeyey markaan sameynayey run ahaantii dad badan oo laga yaabo hadday codkayga maqlaan inay iyaga ka mid ahaayeen ayaa ila yaabanaa oo lahaa maxay tahay hay-addaa samaynaysid xaggee gaaraysaa xaggee u socotaa xaggee kanaynaysaa laakiin samir badan iyo muxuu ahaa juhdi badan oo aan geliyey oo aan wakhtigayga boqolkiiba sagaashan iyo shan ayada aan siiyey waxay noqotay hay-ad u adeegta maanta gabdhaha soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool jubbalandna gaar ahaan gabdhahooda runtii cabaasitigooda dhistay biiskooda ka shaqaysay wax badan u qabatay shaqaalaha maanta ka shaqeeyana boqolkiiba lixdan ay yihiin dumar ani markaan wax baranayey professionkayga education buu ahaa macallin baan ahaa burburkii ka hor waxaana ka mid ahaa wasaaradda waxbarashada ee dalka soomaaliya aan ka mid ahaa aan ka soo qabtay administration aan ka soo qabtay maamulo dugsi aan ka soo noqday hoose dhexe run ahaantii meesha keliya ay wax iiga bilaabnaayeen waxay ahayd educationka anoo taa ka faa'iidaysanayo runtii waxaan u leexday dhinaca hay-adaha anoo raba inaan dad badan u faa'iideeyo